weeye maamulka gabal hawo lama bedelin asagaa fisaalation dhiibay istiqlaale asagaa dhiibay ronaldiga kadib markii dhib badan iyo muxuu ahaaye malaysia noqotay fawdo iyo dhib badan uu ka yimid dagaal dhexdayada uu ka dhacay yani waxaan waxaana yidhi hawshii muxuu ahaay naloo idmaday xilliga haakan la joogo shacbiga iyo aan ku wareejinay muxuu ahaay dadka mas-uuliyiinta oo gobolka u dhashay sidaa darteed muxuu ahay risaalation baan dhiibnay maamulka degmada badaxaawo oo ka koobnaa xibno toddoba qof ah istiqlaalay dhiibeen xukunkiina waxay ku wareejiyeen dadka shacbiga ee degmada badaxaawo
wata waa gartay marka yaa loo magacaabay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkii xubnaha kale maxaad inoogu sheegi kartaa magacyadooda kale waxaa loo waxaa loo lagu loo magacaabay muddo saddex bilood ah xildhibaankii hore ee muxuu ahaaye dawladda cabdullaahi yuusuf xildhibaan yuusuf cabdiqaadir ku-xigeenna waxaa looga dhigay nuur siyac xareed oo muxuu ahaaye horay u ahaan jiray muddo soo hayay degmada badaxaawo maamulkeeda waa gartay xibnahaas yaa muxuu ahaaye guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka loo magacaabo ma ku qanacsanayeen xubnihii hore ee maamulka gacanta ku hayay beled xaawo xil wareejintan cusub iyo maamulkan cusub ee sida kumilkaarka loo magacaabay si aad iyo aad ah si aad iyo aad ah ayay xilka u wareejiyeen ayagaana muxuu ahaaye fishaaleeshinka dhiibay ayagaana iska wareejiyay xilka anigaana ugu horreeyey kula hadlahayo erin muxuu ahaaye xilkii aan degmada beled xaawo u haynay aan u hayay anigu muxuu ahaaye laga bilaabo maanta waxaan wuxuu iga yaallaa halkaas waxaana ku wareejiyey mas-uuliyiinta gobolka iyo iyo xildhibaanada iyo ayagaana ku wareejiyey waana nagala aqbala waa tahay adigu bulle waxaad ahayd madaxii arrimaha bulshada maamulka degmada bared xaawo waxaadna ka mid tahay mas-uuliyiintii xilka wareejiyey meeshileeda arrintan nabadeynta ka socota bared xaawo wax weyn ayay ka tari doontaa wax weyn bay ka taraysaa sidaan isleeyahay muxuu ahaaye waxaana xoogaa naga yara jiricsanaaday guddoomiyihii degmada muxuu ahaaye master muxuu ahaaye maxamed cabdinuur deexaani asagaa muxuu ahaay noloshii guddoon ahaa jiric asaga ka yimid awgeed baan anigu kolkii horeba istiqlaale u dhiibay haatanna waxaan filahayaa hadda guddigaan toddoba toddobada xibnood oo la magacaabay in muxuu ahay ay kasoo bixi doonaan xilka muxuu ahaay loo idmaday oo muxuu ahaay loo magacaabay muddo saddex bilood ah inay kasoo bixi doonaan saddex bilood kabacdina waxay ku wareejin doonaan shacbiga si ay usoo doortaan maamul loo dhan yahay qorshaha ma ku jira maamulka gobolka sidoo kale in isbedel lagu sameeyo waa ku jiraa waa ku jiraa guddoomiye ku-xigeenka gobolka muxuu ahaaye cabdi cabdibareen nin la yidhaahdo wuxuu yidhi anigan sidaas oo kale iiga taalaa kadib markaan gobolka tagana arrintaasaan soo jeedin ku samaynaya si muxuu ahaye gobolka horumar iyo uu gaaro muxuu ahaaye higsi fiican markaan sii istaagaya dadkii muxuu ahaay xilwareejinta shalaan ku wareejinay buu kamid ahaa markaan sii istaagayana anigana waa wareejinayaa buu yidhi haddii ilahayd
taasi waxay umuuqataa maadaama aan ku fashilanay hawlihii gobolka miyay udhigmaysaa saasay udhigmaysaa hawlihii gobolka maadaama aan ku fashilanay oo muxuu ahay wadi weynay oo muxuu ahaye culaysyo badan aba dhan kastaba uu noogu yimid waxaan waxaan waxaan ismiri buu yidhi inaan u dhigno shacbiga si muxuu ahay wixii annaga muxuu ahaay naga bedelan oo isbedel ku keeni karaa loogu wareejiyo